sidii aad warkaba ku maqlayseen wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya marwe foosiye yuusuf xaaji aadan ayaa sheegtay in wadamada urur goboleedka egaad ay taageereen qorshaha mudnaanta koowaad ula dowladda soomaaliya waxaanay foosiya ka hadlaysay magaalada adis ababa oo uu ka socdo shirka midowda afrika dhinaca kale soomaaliya iyo britain ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobada looga hadli doono shirka caalamiga ah ee bisha mey ee soo socota ka dhici doona magaalada london haruun macruuf ayaa haatan stuudiyaha nagu soo biiray waxaanuu inoo hayaa faahfaahinta warbixintaasi
kadib markii uu soo dhammaaday kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen xubno ka tirsan midowda afrika igaad iyo beesha caalamka oo si gaara loogu xil saaray inay faaqidaan arrimaha soomaaliya ayaa shir jira in ay wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya foosiyo yuusuf xaaji aadan iyo wasiirka afrika ee britain mark simons ugu horreyn waxaa hadlay wasiirka afrika ee britain mark simons waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxa uu yidhi hadda uunbaa waxaan yeelannay kulan jawi wanaagsan ku dhacay oo dhex maray guddi gaar ah oo isla qaadaadhigay qodobada muhiimadda la siinayo shirka soo socda ee london oo noqonaya shirkii labaad waxaana uu dhacaya ayuu yidhi toddobada bisha mey waxaana wada guddoomin doona madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha britain waxa uu yidhi mid ka mida qodobada asaasiga ee looga hadli doono shirka waa inaan xaqiijinno in la helo wadashaqayn caalami ah oo laga yeesho koruqaadista kartida dowladda soomaaliya sidii ay amniga u wada hanan lahayd mark simons waxa uu si taxadar la uga hadlay qaabka ka soo qaybgalka shirkaasi waxaana uu ka jawaabayay su-aal ahayd in dhinacyadii soomaalida ee ka qayb galay shirkii hore ee london ay ka soo wada qaybgeli doonaan shirkan soo socda ee dhacaya bisha mey We're co-chairs of the conference, as I said, so we're working together on who should be invited. Um, but we very much hope that waxa uu yidhi shirka waa midaan wada guddoominayno waa soomaaliya iyo britane waxaana wadajir uga shaqaynayna ayuu yidhi cidda la marti qaadayo laakiin waxaan rajaynayaa ayuu yidhi in wakiilada qaybaha kale ee soomaaliya ay ka soo qayb geli doonaan si buuxda shirka sida shirkii hore mid ka mid a arrimahaan rajaynayo in shirka looga hadli doonana waxa weeye ayuu yidhi in munaaqashooyin ay dhex maraan tusaale ahaan soomaaliya dowladda soomaaliya iyo somalilan iyo xiriirka qaybaha kala duwan ee soomaalida waxaa iyadoona halkaasi shirkaasi jaraa'id ka hadashay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya foosiye yuusuf xaaji aadan waxay tidhi waxaa kaloodna hor yaalla howlo badan laakiin inaan helno dareenka iyo taageerada caalamka ayaa kalsooni badanna siinaysa horey ayaan u soconnaa ayay tidhi waana isku diyaarinaynaa shirka london oo aan wax ka guddoomin doonno mar labaad ayay tidhi aad baan uga mahadnaqaynaa britain iyo waddamada deriska ah iyo weliba urgoboleedka igaad eena taageeray iyo ciidamada amisom foose yuusuf xaaji aadan waxay sheegtay in shirka adisababa lagaga taageeray siyaasadda dowladda soomaaliya iyo qodobada ay mudnaanta siinayso waxay tidhi mudnaanta koowaad waa amniga waxaan u baahannahay inaan lahaano waax amni oo xoog leh waxay sheegtay in soomaaliya aysan ogolaan karin in amisom iyo etoobiya ay soomaaliya ka baxaan iyadoo aan dhisanin ciidamadeeda amniga waana mid ka mid a ayay tidhi qodobada looga hadli doono shirka london foose yuusuf xaajaadan waxay sheegtay in soomaaliya ay ka jiraan in ka badan labaatan kun oo maleeshiya ah oo u baahan in ciidanka dowladda lagu daro waxay kaloo sheegtay inay doonayaan in qaramada midoobe ee cunaqabataynta ka qaado dowladda dhexe ee soomaaliya si ay ciidankeeda u xoojiso waxay sheegtay in markaas kadib ay ciidamada amisom iyo kuwa etoobiya ka bixi doonaan soomaaliya balse ma aysan cayimin wakhtiga ay taasi dhici karto aad baad umahadsan tahay haaruun macruuf oo inala socodsiinayey warbixintaasi